Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee mitrban hirarka efemiyada ee magaalooyinka geeska afrika iyo barta internetka oo aad nagala socon kartaan v o a somaly com
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waa fidnimo talaado ah oo bisha sebteembarna ay tahay saddex iyo labaatan sannadka labada kun iyo afar iyo tobanka idaacadda cawaysnimona wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona maxamuud ibraahim cali iyo anigoo sahre cabdi axmeda guud ahaanna waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga
horta magaca dadka naafada ay leeyihiin inaan soomaalida aan baro oo in badanna lagu celceliyey dad aqoon-yahanaana ay arrintaa ka shaqamiyeen ee waxaa jira magac la yidhaahdo curyaan iyo magac la yidhahdo naafo magaca curyaankaahi waa magaca aad u liita oo qofka aan ku habboonayn leannahu wuxuu macnihiisu yahay maxbuus qof la xabisay oo aan waxba qaban karin
kaasi waxa uu ahaa sheekh nuux maxamed oo ka tirsan ururka naafada ee rajaqab waxaad ku maqli doontaa waraysigaasi oo buuxa qaybta dambe ee idaacadda
Cirkuu kaxday roobkiyo, saymihii ku rarnaa, Rabbi nooga shubayo, rabtii ay warshiiqahay, ku rushay reedaha.
fanaanka cabdulqaadir macalin jubba iyo heeskii habboon barnaamijkan ayaad ku maqli doontaan inta aynu ku guda jirno qodobada kale ee aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a warbixinno kala duwan oo ka hadlaya dhallinyarada iyo dhibaatooyinka naafada
waxaan kaloo idiin haynaa qaybtii u aynu ugu magacdarnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya oo aynu ku eegi doono dhallinyarada iyo waxaa maskaxdooda ku jira hase yeeshee marka hore bal kusoo dhowaada warkii dunida
maraykanka iyo koox ka kooban shan dal oo carab ah ayaa qaaday weerar xagga cirka ah oo ka dhan saldhigyada kooxda daacish ee gudaha dalka siiriya war qoraal ah oo ka soo baxay xarunta taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa sheegay in afar iyo toban weerar oo xalay ay qaadeen ay dhaawacday ama burburisay afar goobood oo lala eegtay bariga dalka siiriya oo ay ku jirto xarunta maleeshiyaadka oo ku taala magaalada ay ku xoogan yihiin ee raqa dalalka baxrayn qatar sacuudi carabiya jordan imaaraadka carabta ayaa ka qayb qaatay taageerada weerarkaasi duqayntan ayaa inta badan lala eegtay xarumaha maleeshiyaadka lagu tababaro iyo weliba xarunta dhaqaalaha kooxda la socodka arrimaha xuquuqul aadanaha ee siiriya ee fadhigeedu yahay london ayaa sheegtay in weeraradaasi ay dileen tiro badan oo ka tirsan maleeshiyaadkaasi madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in maraykanka iyo isbahaysigu ay qaadeen weeraro ka dhan ah kooxda isis taasoo qayb ka ah in laga ciribtiro kooxdan dunida isagoo ka hadlaya aqalka cad waxyar un ka hor inta uusan u duulin kulanka kulanka qaramada midoobay ee new york ayaa waxa uu sheegay in weerarka talaadadii dhacay uu ugu yeeray weerar xiliyeed lala eegtay kooxda ka mid ah alqaacida oo lagu magacaabo corazon kuwaasoo qorsheynayay weeraro ay kusoo qaadaan maraykanka
wadahadallo lagu xoojinayo heshiiskii xabajoojinta ee dhex maray israa'il iyo xamaas ayaa dib uga furmay magaalada qaahira wadahadallada oo ay dowladda masar dhexdhexaadinayso ayaa dhowr saacadood dib u dhacay kadib markii israa'il ay shaaca ka qaaday inay dileen laba ka mida maleeshiyada xamaas oo looga shaki qabo inay iyagu ka dambeeyeen dilkii iyo afduubkii loo geystay saddex dhallinyaro ah oo reer israa'iila bishii juun wafdiga xamaas uga qaybgalaya wadahadallada ayaa waxa ay ku tali jireen shirka inay ka baxaan markii warkaasi la shaaciyey laakiinse markii dambe ayay wadahadalladii dib u bilowdeen afhayeenka milatariga israa'iil peter lener ayaa waxa uu sheegay maanta oo talaado ah in ciidamadu ay dileen ameer abu aishah iyo weliba marwaan qawaasmah oo iyagu ku dhintay xabad isweydaarsi iyaga iyo ciidamada ku dhex maray magaalada herbon afhayeenku waxa uu sheegay in milatarigu ay xaqiijiyeen dhimashada mid ka mid ah labadan falastiiniyiinta iyagaoo rumaysan inay laba kalena ay iyaguna dhinteen laakiinse maysa bixinin wax xaqiijina oo arrinka dhimashadaasi la xiriira bishii juun afduub loo geystay saddex dhallinyaro israa'iil ah ayaa dhaliyey baaritaan baahsan oo ay ku jiraan xarig boqolaal ka tirsan ururka xamaas loo geystay ururka xamaas ayaa iyaguna markii hore beeniyey inay ku lug lahaayeen afduubka balse markii dambe waxa ay sheegteen mas-uuliyadda afduubkaasi
habeen wanaagsan mar kale dhegaystayaal halkaad weli nagala socotaan waa v o a washington waxaana ku guda jirnaa barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga haatanna hargeysa dhallinyarada naafada ee somalilan ayaa la kulma caqabada xagga dadka iyo deegaanka la xiriira caqabadahan xagga deegaanka ayaa la xiriira dhismayaasha iyo sida uu dhulka u samaysan yahay dhinaca bulshadana waxa ay dhallinyarada naafadii ahay la kulmaan naanayso ayna jeclaysan in loogu yeero hase yeeshee waxaa jira dhalinyaro naafa ah oo horumar noloshooda ka sameeyey warbixin arrintaasi la xiriirta waxaa hargeysa kasoo dirtay waryaheenna hodan cali cajabi inta badan dadka qaba baahiyaha gaarka ah waxaa ku gadaaman duruufo nololeed oo qallafsan inkastoo ay somalilan ka jiraan ururo ay samaysteen iyo dallad ay ku midaysan yihiin dadka naafada ah oo u dooda baahiyahooda kana shaqeeya sidii ay u heli lahaayeen daryeel iyaga oo u ololeeya waxbarashada dhallinyarada haddana waxaa jira dhibaatooyin ka haysta dhinaca bulshada dayib xuseen yey waa wiil dhallinyaro ah oo naafo ah waxaanu sawir ka bixinayaa caqabadaha ay la kulmaan kulley caqabada waa jiraan waxyaala badanoo dhallinyarta la soo kulma marka waxbarashadooda socodkooga caqabada horta labay u qaybsantaa mid waxa weeye degaankay kaala kulantaa midna bulshada waxa weeye bulshada waxyaalaha nagala kulma markaan ku horreeyo bulshada waxaa ka jirta meel baad socotaa dariiqii baad maraysaa carruurtii way kula hadlayaan waxaa kuna hebelow magacaagii kugu yeedhan laakiin magac kale ayay kugu yeedhayaan taasina anagu shakhsiyan qofku dareenkiisa uma wanaagsanaanayo marka qofkaa ugu yeedho waan daynaa waan iska dhaafnaa caqabadaha bulshada nagala yimaada gab tahay baabuurtan lafteedu waa caqabadaa nagala yimaada waxbarashada dhallinyarta waxbaa kaga yimaada iyada lafteeda oo si aan la kulannaa caqabado badan oo dagaanka dhallinyarta oo bulshada dhexdeeda midna waa ta degaanka ta degaankana waxaan kala kulannaa meelaha qaar baanu mari kari weynaa annagoo naafaa sida guryaha dhulka meeshan hargeysaanu degannahay hargeysa waxa wey meel buura ah meelo kala godgodan bay leedahay bulsho badan baa ku nool baabuurta degaanka guryaha oo caqabadaa iskuullada oonaan tegi karin bulshooyinka caqabadahaasaan walaal kala kulnaa yar laba kelmadood oo dhimacsan yaroo gaabamaan raacinaya oo naafada ku saabsanood kuu ducaysa naafadu haddaad garato dowgood dalka iyaga xuquuqdaanu ku lahayn waayo naga dahday dowladihii doorba midoogaashay kumay darin qorshaha naafadii sugasay daadihin ku dan hele mootada iyo baasgiladaad maalin nagu deeqday sidoo kale waxaa jira caqabad dhallinyarada naafada ah ka haysata dhinaca guurka waa kan mar kale dayib xuseen oo sharxaya
waxaa weye dhallinyaradu waxay u baahan yihiin inay guursadaan dhallinyartu marka waxaa jira aaladaha casri ah oo dabadeedna dee telefoon baa laga xidhiidhaa dhallinyaradu inta badan markay sheekaysanayaan dabeedna markaad baqtiyaan nasiib ina ku hesho aad geli sheekaysataan muddo sheekaysanaa saragna markay timaado ayay naga xumaataa adigoo luka dhutuniyo marbaadhi kaa baa tahay dabeedna sheekadii ay ku tiraado wallaahi ninkani ninkaan mudayi maaha walaal anigu arrinkii waan ka baxay telefoonka way naga xidhaan marka dambe caqabadaha dhallinyarta ay ku jiraan marka inaanu waxaan doonana lanoo fududeeya arrimaha dee hablaha laftooda ay fududeeyaan guurka iyo dadka waxa weeye caqabadu waa wax iska iman karo naafuhu waa qodob lagu soo biiri karo waxa la yidhi laba qodob waa lagu soo biiraa naafaha xabaalaha iyo naafahaba waa lagu soo biiraa waxaan ku talin lahaa inay habluhu ay noo fududeeyaan dee guurka iyo dhallinyarnimada waxaa weeye waxaa laga yaabaa in qofku dee sidii kale ninimadiisa ay dhammaystiran tahay laakiin uu dee luka yar hakinayo ama u yar laangarhow yahay laakiin nolol ahaan qofkiina daberi karo ananu shaqaysan karno dee qofku shaqaysan karo xafiis waa ka shaqayn karnaa waxyaalo badan aanu ka shaqayn karnaa jiro laakiin dadku bulshadu aanay nagu talagelin anu dee ay iyagu dadka kale una yidhaahaan ka buuxiyaan fayfka waxaan leenahay bulshadu way naga maqan tahay annagu fayskaygii waa in lanoo fududeeya dhallinyar ahaan iyo dee naafa ahaanba dhinaca kale waxaa jira dhallinyaro naafaha oo gaadhay horumar la taaban karo dadaalna sameeyey islamarkaana kartidooda muujiyey samatar cabdi jaamac waxa uu ka mid yahay ardaydii sanadkan ka qalin jebisay jaamacadda alfa ee magaalada hargeysa waxaanu ka warramayaa baahida gaarka ee uu qabo iyo sida uu heerkan ku soo gaadhay baahidaydu waxay ahayd wiil waxaan ahay wiil dhalinyaro oo laxaadla oo labada lugood ee hoose iyo gacanta bidix ay aan ka naafa ahay waxaan jaamacadda ka baranayay kuliyadda business and economics gaar ahaan management-ga ayaan ayaan qaatay oon ka dhamaystay hadda wallaahi marxalado aada u fara badan oo inkastoonan marxalado maaragtay aan saa usii adag aanan soo marin laakiin marxalado way soo mareen baan marxalad maaragtay saas igu sii dhib badna wallaahi hadda kuma sheegi karo de waxaan waan samayn jiray dadaal fara badan oon oon u horay si sidii aan wax u baran lahaa inta badanna haddaanan cid aan gaari karin cidna aan gaari karin guriga ayaan inta ugu badan aan ku wax ku akhrisin jiray maalmaha imtixaanku soo dhawaadana waxaan ardayda ayaan la belimi jiray meel baan ku belimi jirno halkaasaan ugu tegi jiray kadib baan wax soo wada akhrisan jirnay markaas dadaal deel malaha lama yareysan karo dadaalkan sameeyey anugu maasha allaha horumarkii aan hiigsanayay intaasoo sannadood oon maanta aan midhaheedii hayo waxaan isleeyahay waad gaadhay ayaan isleeyahay badanaa dhallinyarada naafada ah ayaan fursad u helin waxbarashada sababo la xidhiidha adeega iyada oo qaabka ay u dhisan yihiin iskuulladu aanay u saamixin halka qaarkoodna aanay waalidkood geynin goobaha waxbarasho samatar cabdi jaamac ayaa fariin u diraya dhallinyarada la midka ah ee aan waxbaranin horta guri inaad guriga iska fadhida macno macno saa u sii badan kuma samaynayso waayo waxaa tahay wiil maaragtay ama qof de laxadkiisu kala dhiman yahay hana ood oo doonaya inuu dee maaragtay inuu heer waxbarasho gaaro marka waxaan dadka dadka sideeda oo kale oo maaragtay waxaan ugu waxaan waxaan usoo jeedin lahaa inay inay halkaa sida aan anigu u dadaalay oo kale ay u dadaalaan haddii ay karaan oo maaragtay ay dee horumar iyo karti iyo dadaal badan ay muujiyaan ayaan usoo jeedin lahaa dadka qaba baahida gaarka ah ayaa bulshada qaar kala kulma naanayso kala duwan iyada oo aanay helin adeegyadii ay xaqa u lahaayeen hodan cali cajabi v o a hargeysa
haatanna xeryaha dhadhaab xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa ka howlgala hay-adda la yidhaahdo handicap international oo iyadu ah hay-ad caawisa dadka qaba baahida gargaarka u baahan ee iyagu aanan awoodin in ay samaystaan kuwa iyagu lixaadkooda qaba waxa ay helaan hase yeeshee dadaalada hay-addan ayaa ay ku fulisaa baahida ay qabaan dadka naafada ah warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa soo diray wariyahayaga aadan xasan tarax
naafadu waa dadka bini-aadamka ugu nugul hase ahaatee waxaa ugu sii darsamay naafada ku nool xeryaha dhadhaab qaxootinimo iyo iyagii aan helin daryeelkii ay u baahnaayeen inkastoo ay jiraan waxoogaa daryeel ay ka helaan qaar ka mid a hay-adaha ka howlgala xeryaha maxamed maxamuud faarax waxa uu ku noolaa xerada ifo muddo dhan labaatan sano waxa uu iiga waramay sida uu ku curyaamay waryaanimadan waxaan ku noqday qaxootiga ifo sagaashan kowgii markii inti lasoo degaayay waagaas waxaa jirtay xanuunyo iyo adaga caafimaad darro iyo dadbaa markaas waxaas xanuun baa dadka la wajaha marka aniga waan iska xanuunsanaa xogaa malarig waxbaa adiga faamadara lagu arkay istaalal gistaalna ma jirin waagaas duurduuraheed magaaladan meel yar oo teendhahaan ku samaysan aa lagu geeyay meesha baa shan cirbood lagu qoray marka ilaa maqaadirta cirbaddii afraad iyo sabab ay noqotaan inay iga dhacdo sinta cirbaddii ayadeed markay igu dhacday gabar soomaaliya ayaa ugu dartay haweenaday aan markaas i haytaan waan wayaraay laakiin maadaama iga sheekaysa maamada waxay tiraaday maama wiilka qabo cirbaddana way ugu taagan tahay marka cirbadda maadaama meel qaldan ay ku dhacday gabadhii waxaan u malayaa saan filay inay aragtay inay meel qaldan ku dhacday cirbaddi waxayna tiri maama wiilkaaga qabo daawaan soo qaadanaa ilaa hadda maamada hooyaday daawaan soo qaadanaa ilaa hadda qalbigeeda ka yiraaya gabadhii saa u tiri daawaan soo qaadanay u tagtay bas gabar meesha joogto ayadana oo markaa dhaqtaradeeda imaatay oo aragto wiilka maxaa cirbadda looga bixin waayey marka gabadhii baa cirbadda marka intay naga siibtay faashadii ugu duubtay kadib qoladan oo waxaa lagu xariirsiyaa ninka waxaan leeyahay adiga qaasaan cureemi istaalka waxaas emergency waxaa lagu qaaday neero liigey operation lagu sameeyey lugti waxaa leeyahay marka lugtaada waxay ka xanuunsantahay dhinaca xididka oo awoodda dhan marka xididka awooddaas aan dhaawac gaaray marka waa ka xun ay dheheen marka waxay isiin biro haddana birihii waa iga bedeleen waxay dheheen haddana niyo adiga biro kuma ficnid waxaa lugahada way ku adi labadooda lug way ku taageen oo ma goono nin lug go-ana loogu talagalay biro marka waxay dheheen adiga waad fiicanta laakiin caag baan ku siinaynaa
noloshoo adkaato waa astaanta qaxootinimo balse dadka lixdooda lixaad ay taamka yihiin si unbay u maareeyaan balse naafada xeryaha yaa waxaa usii dheer inaysan buuxin karin baahida maalmeed hay-adda handicab yaa ah hay-adda keliya ee daryeelka u fidisa boqolaalka curyaan ee ku jira xeryaha dhadhaab inkastoo daryeelka ay fidiyaan uusan dabooli karin baahida jirta liibaan axmed waa mas-uul ka tirsan hay-addan waxa uu v o eda u sheegay waxa ay hay-adoodu ay u qabato dadka naafada ah waxaan bulshada u qabanaa waxaan siinaa tababaro kala duwan oo ku saabsan horumarkooda iyo inay awood u leeyihiin bulshada dhexdooda waxaan siinaa xirfado ay ku shaqaysan karaan referals ayaan siinaa oo ku aadan hay-adaha kale sida caafimaadka shelters iyo musqulooyinka iyo hygiene promotion waxaan kaloo siinaa gaadiidka fudud oo ay ku socon karaan sida gabaarida sida biraha sida lugaha process iyo odes wax la yirahda jira oo biraha dadka lugaha qabin aan siino waxaa kaloo jira shaqaale u qaasa oo ku soo booqda xaafadaha sida naafada aan guryahooda ka soo bixi karin dadkaas caynkaas ah oo aan ku caawino busto iyo joodaryaal iyo wax lamid ah waxaa jira olaamiinta dhexdooda in laga helo kuwa shaqaale ah oo naafo ah oo macnaha u shaqeeyo qaybta maskaxda qaar u shaqeeyo qaar mainstreaming oo macnaha waxay ka shaqeeyaan discrimination iyo stigma discrimination ay dilaan bulshada ee ku nool xarada ku nool oo laga helo cyn walba oo different communities ka imaadeen ay macnaha waxay ka dilaan inay xuquuq wax uusan jirin baraamintan ay yihiin dad wax qabsan kara shaqaysan kara madax noqon kara inay yihiin ay macnaha u shaqeeya caddeeyaan handicap international waxay timid humeynaa waqti fara badan ay qaxoontiga ka shaqaynaysaa last eight years inta ay joogtay waxaa moodaa in waxyaala fara badan oo horaan aan macnaha qaxoontiga ku arki jirnay inay hadda bedelmeen sida sida xuquuqa oo macnaha ee qofka curyaanka la aflagaadeen jiray oo la oran jiray qofkan waa jeeri qofkan maskaxdu la ayaa la oran jiray qofkan waa doqan la oran jiray laakiin handicap marka imaatay oo tababaro fara badan ay u furtay bulshadii guddoomiyaasha u furtay dhalinyarta youthka ay u furtay gabdhihii oo yaraayeen oo youthka u furtay waxaan ogaanay in waxa aan ku socnay wada qaldan tahay haddana wadada ayada handicap inay macnaha ay waxaa farma ka bedeshay oo dadka hadda qofka curyaanka ah uu kala lamid yahay qofka kale ee macnaha ku nool xaafadda disability is not inability waa halkudhigga xaruntan lagu daryeelo dadka naafada oo macnaheedu yahay curyaannimadu ma ahan in aadan awoodin raxmo gani waxa ay ka mid tahay naafada wax ku baratay xeryaha haddana u shaqeeya hay-adan handicab hay-adda handicab international markay imaatay xuquuqda curyaaminta way soo baxday waxay ku soo baxday ma lahayn curyaan oo tababar aadaya oo hadda hay-ada u shaqaynaya oo codsanaya ma lahayn haddase waa la helayaa isdhexgalkii bulshada way soo baxeen bulshada ma ahan kuwa daryeel gooni ah siiya naafada oo waxaad arkaysaa inay u naxariistaan iska daaye waxa ay ugu yeeraan magacyo tilmaamaya xibinta ay naafada ka yihiin tusaale ahaan hadduu lugtu wax ka yahay waxa ay ugu yeeraan jeeri gacantana gacamey si kastaba ha ahaatee waxaa jira dhalinyaro naafo ah oo nolosha heer sare ka gaaray hadday noqon lahayd waxbarasho amaba ganacsi aadan xasan daroox v o a xaryaha qaxootiga ee dhidhaab
habeen wanaagsan dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii dhallinyarada ee waa go-aankaaga haatana boosaaso magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland waxaa ka jira urur u dooda xuquuqda dadka naafada ah waryaheena boosaaso faadimo yaasiim jaamac ayaa la kulantay guddoomiyaha ururkaasi waxayna marka hore weydiisay magaciisa iyo taakulaynta uu ururka ka helo dowladda ama ururada caalamiga ah
waxaa la yidhaahaa idris xasan maxamed waxaana ahay gudoomiyaha naafada gobolka bari islamarkaana wakiil u ah dalladda puntland gobolka bari naafada ku nooli way badan tahay toddoba boqol bay ka koobantaha naafadu ka kooban tahay aanu tiro koobnay waxayna isugu jiraan caruur iyo dumar iyo rag hay-aduhu namaba ogola sidoodaba haddaannu tagno ridahay naga xirtaanba ya iyaga oo nayasaya ma garatay dowladduna yacni wax dhiirigelina oo waxqabadoo xataa ay ku canaanato hay-adaha inay wax noo qabtaanin kama aanan helin xataa waxaa jirta raashinka la keeno gobolka inaan laga xusin oo adibisyo iyo yacni dad kale lagu xuso iyagaana dadka ugu liita oo tabar daran ma garatay marka cid waxna tartaa ma jirto hadday ganacsato tahay hadday dowlad tahay hadday dadka yani deegaanka tahay midna
waa garta waxaad ii sheegtay urur inaad samaysateen naafada gobolka bari oo adigu aada madax u tahay ururkaasi muxuu qabtaa
ururkaas wuxuu qabtaa wacyigelin baanu samaynaa wax la yidhaaho waxaanu waxbarashaan u furnay hadda ilaa iyo galaas koowaad ilaa galaaska afraad waa imse tirada aad waxbartaan oo dhallinyarada ah haddeer ardada tiradoodu waa soddon iyo toddoba yaryarku dadka waaweynna waxay isugu jiraan naafo iyo idbs waa dad gaaraya afar galaas waxbay bartaan waxbay bartaan ah.
macallimiintu ma naafaday ka mid yihiin mase macallimiin kale ayaad usoo qabataa laba macallin baa noo jooga labada macallin baa naafa ahaan annagaa wax tara oo fiigooda siina ma garatay cid naga bixisoo naga caawisaa ma jirto idirisoo ururka naafada ay ku midaysan yihiin ee gobolka bari meeqa sana ayuu jiraa ururka naafada gobolka bari waxaa la asaasay kun sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii taqriiban wuxuu jiraa sagaal iyo toban sano meelahaas waa ururkii ugu horreeyey ee ka asaasma gobolladan puntland waa imise tirada guud ee dadka naafada ah ee ku nool puntland wax xiriira oo idinka dhexayaase ma jiraan puntland dadka naafada ah ee ku nool aad bay u tiro badan yihiin waxayna ku midaysan yihiin ay wadaagaan dallad gobollada dhanka dhexaysa kulli yacni sida boosaas haysato oo kaleba haysata naafada gobolka bari waxaad ii sheegtay dadka naafada ah ee dhallinyarada inaad wax bartaan gobollada kale ee puntland ururada naafadu ay ka jiraan oo dallada aad ku midaysan tihiin waxbarasho iyaguna mau fidiyaan dhallinyarada aad iyo aad gaalkacyo waxaa ka furan dugsi waxbarasho garoowe waxaa ka furan dugsi waxbarasho qardho sida oo kale way leedahay dadka naafada ahi badanaaba goobaha qaybtood way ku adag tahay inay aadaan goobaha waxbarashada marka yaa siiya gaadiidka ay ku aadaan halkaaad wax ku bartaan wallaahi qaar waxaa weeye waxaa jirta qaar guryahooda loogu tago aanba soo kici karin laakiin qaar baa waxaa lagu soo qaadaa gaarigacamo oo lagu keenaa laguna celiyaa qaarna waxaa weeye dad iyagu iska socon kara oo iman kara wey yacni wax gaadiida oo ay leeyihiin iyo cid isu xilqaantay ma jiro waxaad ii sheegtay kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo saddexdii in la asaasay ururka naafada wax qalabka naafada ah oo gawaarida sida lugaha oo kale oo aad ka hesheen hay-adaha ama maamulka ma jiraan ma badnayn kun iyo sagaal boqol iyo sagaashan iyo saddexdii haddii aanu asaasana waxaana gacan qabatay hay-ad la yidhaaho daaj gaarenti waxayna noo dhistay xarun waxbarasho oo aanu ka asaasnay guddoonka waxbarashada meeshuu hadda ku yaallo dabadeedna waxay noo dhistay xarun weyn oo wax lagu barto oo central education ah waxaa dhacday in gurigii annaga nala kaga habsaday oo ciidan nagaga habsaday dabadeedna ay dad kala degeen gurigii geed dheer iyo geed gaabanba waa u fuulay wax nooga saara oo naafada gurigeeda soo cesha waanu weynay waxaanu codsanaynaa oo aanu ka codsanaynaa hadday culimo tahay haddii ay tahay ganacsato haddii ay dowlad yihiin waxaanu ka codsanaynaa ama dadweyneba waxaanu ka codsanaynaa in dadkaa danyarta ah oo walaalahooda ay wax u qabtaanin oo gargaaraanin waa dad nugul wey oo wax kasta isaga nugul waxaa kaloo aanu ka codsanaynaa hay-aduhu inay il gaara ku fiirshaan dadkan waxna u qabtaan
waa tahay habeen wanaagsan dhegaystayaal ayaanu mar kale hawada idinka leenahay dhallinyarada naafada ee magaalada muqdisho ayaa iyaguna la kulma dhibaatooyin ay kala ka mid yihiin kuwo nolol iyo mid deegaanka soomaalida ay ku dhex nool yihiinba wariyahayaga axmed xasan colaad ayaa warbixintan ku eegaya nolosha nin dhallinyaro ah oo ah ragga gacmaha ku waayey dagaaladii sokeeye ka dhacay soomaaliya
sheekh cabdirasaaq ku soo dhawow xubinta wicitaanka dhegaystaha ee barnaamijka waa go-aankaaga sheekh cabdirasaaq wadankan maraykanka muddaa joogtay nolosha dadka naafada ah ama lixaadka ha noqoto ama aragga ha noqotee guud ahaan waa sidee bismillahi raxmaani raxiim awalan marka hore waxaan u mahadcelinayaa hay-addan ama idaacadda v o a oo ay maanta falastiin igala joogto oo ay fursad ii siiyeen inaan macnaha soo jeediyo waxyaabaha ku saabsan dadka naafada ah taaniyan waxaan ku xijinayaa horta magaca dadka naafada ay leeyihiin inaan soomaalida aan baro oo in badanna lagu celceliyey dad aqoon yahanaana ay arrintaa ka shaqamiyeen ee waxaa jira magac la yidhaahdo curyaan iyo magac la yidhahdo naafo magaca curyaankaahi waa magac aada u liita oo qofka aan ku habboonayn leannahu wuxuu macnihiisu yahay maxbuus qof la xabisay oo aan waxba qaban karin naafadiina macnaheedu waxaa weeye waa qof wax qaban kara laakiin aan wixiisa dhammaystiran karin taasuna waxay ku salaysan tahay xadiidkii nabiga caleyhi salaatu wasalaam ee markuu ka hadlayay nebigu waxyaalo badan oo macruufa qofku inuu qaban karo oo waxyaalaha wanaagga ah oo qofku qabanayo inay xad lahayn ayaa waxaa xadiidka aakhirkiisa ku jirtay ow tasnacu liakhraqa macnaheeduna uu yahay waxaad wax u samaynaysaa oo aad caawinaysaa qof aan hawlihiisa dhammaysan karin macnaa akhraq waa qof aan hawlihiisa dhammaysan karin marka kelmadda innaka inoogu beegan meeshaas waa naafo taas halkaas waa saxayaa dad fara badanna waxaa jeclaan lahaa inay ku baraarugaan oo dadkan ay naafa ugu yeeraan taasi halkaasaan uga baxayaa midda labaad falastiin su-aasheeda haddaan usoo gudbo oo ah dadka naafada ah oo jooga areadan haddaan ku nool lahay north america oo kale amaba soomaaliyaba ama adduunka geesihiisa kala duwan see bay wax u qabsan karaan su-aashaa jawaabteedu waa wax fudud waaye qof kasta oo ilaahay subxaana watacaala uu abuuray ama ha ku dhasho si daciifa ama shir soo gaaray iyo wax soo gaaraya ha ku tabar yareeyo waxaa jirta qaab imkaaniyaadkiisa ku salaysan oo suuragal u ah inuu noloshiisa ku habeeyo ama noloshiisa uu ku saleeyo taasna tacliinta ayaa ka mid ah nolosha kalaa ka mid ah qofku inuu arrimihiisa wixii isaga khuseeya iyo wixii mujtamac xaggiisa ka khuseeya iyo wixii xagga diinta iyo ilaahay subxaana watacaala ka khuseeya intii uu awoodi karo inuu ka qabsado yaa ay tahay arrintu jawaabteedu marka haddii aan tusaale ahaan kasoo bixiyo dadku qaybo kala duwan bay leeyihiin dadka ugu liita waxaa lagu sheegaa qof dhagihii iyo indhihiibala waa meesha ugu fog oo ah xaddu takliif xitaa ay ka dhacayso qofka waxaa la wariyaa inay jirtay gabar indhaha iyo dhagahana labadabala oo wax baratay dabadeedna noqotay qalin jabisay heer jaamicad ka qalin jabisay habkii wax lagu bari jirayna uu ahaa dareenka jidhka oo jidhkeeda inta la dareensiiyey oo xuruuf lagu qoray markii tijaabada laga qaadayey mar dambe xuruuftii ay kusoo celisay oo qofka jidhkiisa ay ku qortay bacdigeedna halkaas looga waday tacliintii oo ay dhammaystiratay wixii ka sokeeya ama qofku dhagihii indhihii hadduu matalan indhaha la-yahay dhagihii wax ka maqlayaa hadduu dhagihii la-yahayna indhihii wax ka arkayaa waxa kaloo fisikaal ahaana iyadu waaba iska fududahayba qofkii indhuhu waxaa jirta sh- aan- sheekh cabdirasaaq aan kaa dhexgalayo in markaan hadda fiirino dalka aan ka nimid ee soomaaliya oo kale in qofka isagoo ama laga yaabo inuu gacan la yahay een, ama luug ama araggii ama maqalkii in noloshii haddana uu ka hari jiray oo qofka aanu noloshii hore ula sii socon karin loo arkayo bulshada inay qof wax ka dhiman yihiin uu yahay isagana uu isku arkayo bal dhaqankaas ma ka jira hadda waqooyiga america oo kale?
walaal horta dadka bini aadanka ah wax uu ka siman yahay baa jira bini aadamku aada uma kala duwanaa laakiin xagga aqoonta iyo ilbaxnimada iyo technologyga la gaaray iyo sida wax loo habeeyey wadamada iyo bii'ada iyo dadka joogaa way kala duwan yihiin dadka kan north america jooga ama yurub ama australia intaan ka war hayno waa dad aada uga duwan wa- dadka wadankeena joogay maxaa yeelay qaanuunka wadankan yaala iyo systemka loo dejiyey baa wuxuu yahay dadkaas in laga caawiyo eh, arrimaha noloshooda ah isla markaana aada loogu dadaalay ama ha noqoto xagga tacliinta ha noqoto xagga caafimaadka ha noqoto xagga nolosha guud oo bulshada dhexdeeda ah ilaa heer la gaarsiiyey qofku hadduu dhisayo meel public ah ama business ama wax kasta ama masaajid ama eh, meel la isugu yimaado shardi looga dhigay inuu soo geli karo qofka naafada ah oo uu meeshuu ka soo geli lahaa meeshuu ka bixi lahaa habku u socon lahaa lagu diyaar gareeyey marka taa markaad fiiriso jawaabtu waxay noqonaysaa aad bay u kala duwan tahay maxaa yeelay waddan iyo ummad ka shaqaysay inay dadka tabarta daran caawiso oo aada iyo aad weliba ay ugu horumareen saan aaminsanahay oo aan isleeyahay horumarka iyo barwaaqada iyo biyaha da-aya iyo nabadgelyada iyo caafimaadka iyo systemka u hirgalay waxaa qayb weyn ka ah caawinta ay caawinayaan dadka liita oo tabarta daran marka su-aasha jawaabteed waxaa weeye waddankeennii ama africa oo dhanba iyo nolosha halkan ka jirta waa different aada u kala fog weeye Een, waa mahadsantaha sheekh cabdirasaaq waxaan siinayaa mid ka mid a dhegeystayaasha Een, adoo magacaaga ku bilaabaya iyo meesha aad joogtid maxaa jeclaan lahayd inaa weydiisad een, sheekh cabdirasaaq
magacayga waxaa la idhahdaa cabdiftaax xasan axmed eh, kalgacal Eh, waxaan joogaa magaalada muqdisho Eh, anigu waxaan ahay horta nin aragla oo muqdisho jooga Eh, haddana eh, journalist ah ama wariye ah Eh, runtiina marka si loo fiiriyo shaqadaydu oo intaan arkay iyo inta bulshada ay ii sheegeen waxaan ka mid ahay dadka marka xagga shaqada la fiiriyo aadka loo ammaano oo soo saarista barnaamijyada iyo isku dabaridka howlaha eh, muhiimka u ah shaqada Een, runtii dadka aragga la- marka la fiiriyo ama dadka eh, lixaadkooda dhiman yahay runaantii waa dad marka hadda adduunka loo fiiriyo dad shaqaysan kara wax baran kara eh, heerka bulshada caadiga ilnimada ay ka joogaanna macnihii joogi kara Eh, cabdirasaaq eh, maadaama sharaxaadaas kooban aan siiyey waxaan rabaa inaan weydiiyo eh, iyagoo hadda tusaale ahaan waxaan filayaa maraykanku joogaa wax badanna way ka warqabaan oo adduunka gaar ahaan hadda soomaaliya dadka jooga marka la fiiriyo eh, inay jiraan dad badan oo aragla oo guryaha ku jira ama aan waxbaran iyo dad kale oo isku dayo inay dadaal sameeyaan hase yeeshee eh, waalidiintooda ama dadkii iyaga familiga la ahaa ay niyadda ka jabiyeen ay ku yidhaahdeen waxma baran kartaan waxna ma qabsan kartaan marka dadka noocaas oo kale ah bal maxay isugu dayi waayeen inay wacyigelin fara badan sameeyaan oo masalan muqdisho yimaadaan oo in wax la bari karo inay shaqaysan karaan inay maxay ahayd wax qabsan karaan ay- ay- ay- ay- bal wacyigelin noocaasa maxay yani isugu dayi waayeen inay sameeyaan guud ahaan soomaaliya aan dhihi lahayn Een, hayesha cabdirasaaq waa mahadsan tahay een, kalgacal ha bismillahi raxmaan raxiim Eh, horta cabdifataax waa soo dhaweynayaa hadalka uu sheegay oo ah eh, shaqadiisana aad iyo aad baan ugu farxayaa inaan codkaas maqlo Eh, nin eh, indhala oo saas u shaqaynaya waana wax aad iyo aad loogu farxo Eh, waana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay noqoto wax lagu daydo haddaan usoo gudbay jawaabta cabdifataax eh, walaal horta eh, duruufuhu way badan yihiin arrintaas aad ka sheekaysayna oo aad i weydiisay waa arrin haddaba aan maunay oo hay-adda rajaqab foundation ay isku dayeyso inay horumariso Eh, one year hadda ay jirto aan dabacsan nahayna inaan dad badan oo bulshada ka mida la kaashano Eh, sida aqoon-yahanada culimada iyo dadka acyaanta ah ama ha noqdo kuwa businesska ah haya ama ha noqoto dad innaga ka mid ah oo aad eh, waddankan wax qabsaday oo wax tari kara Eh, waana la bilaabay olready way socotaa marka wixii hore haddee waktiga lasoo dhaafay duruufo iska jiray way jireen Eh, insha allahu tacaala waxaan ku rajo weynahay eh, inaan hadda horey u soconno oo arrimahaas cabdifataax uu ka sharqamiyey aanu horey ugu soconno wax ka qabanno insha allahu tacaala Een, tusaale ahaan waxaa laga yaabaa qof een, maqalkiisu ama araggiisu uu fiicnaa ilaa uu soo koraayay Een, ama lixaadkiisa uu dhammaa ilaa uu soo waxbartay uu nolosha soo samaysanayay in ama shil ha yimaado ama cudur ha yimaado ee een, uu lixaadkii beelo ama lugihii ama gacmihii ama araggii ama maqalkii ama labadiiba Een, dadkaasi waxaa ku adkaata sidii ay nolosha ula qabsan lahaayeen mar kale ay usoo kaban lahaayeen Een, marka ay taasoo kala dhacdo maxaa la gudboon qofka iyo bulshada uu la nool yahaba in lagu caawiyo horta eh, wixii la gudboonaa horeyna waan usoo sheegnay tusaalena waxaaba u noqon karaa cabdifataax eh, arrinta uu ka sheekeeyey oo noloshiisa ku saabsan eh, xagga bulshada anigu waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed eh, waxaan u malaynayaa haddii arrintaas ay waddadaas qaadaan oo dadkaas tamarta daran ay caawiyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu u gargaari lahaa hadalkaas aan hadda leeyahayna waa hadal aan soo jeedinayo oo dadka aan ku baraarujinayo soomaalidu waxay tidahdaa meel ay isugu timaadaba eh, hadba kiina taag daran taageera weligiin mana dhacdo oo waynu ognahay Eh, marka bulshada soomaaliyeed meel ay joogaanba ama ha noqoto kuwa meelaha horumaray jooga ama soomaaliyadii kuwa jooga oo dad fara badan oo wax qaban kara ay jiraan oo mararka qaarkood aada naxayso eh, dad wax badan haysta oo awoodda ha noqoto ama maalka ha noqotee oo qofkii naafada ahaa oo ku agnoolaana uu xaalad aada uga hooseyso aada u liidata uu ku nool yahay marka waxaan odhan lahaa waxa wax ku qabsan karaa horta qofku koowaad mufrad ahaan keligiis inuu ogaado ilaahay subxaanahu wa tacaala arrintan inuu u qadaray waxa u baaqiga ana oo u haray oo imkaaniyaadka suuragalka wax ku qabsan karana inay yihiin wax u suuragelin kara noloshiisa inuu ku maareeyo ha noqoto aqoonta ha noqoto caafimaadka ha noqoto qaybaha kale oo bulshadu ay qabsan karno oo nolosha ku salaysan oo noocyada badan u kala baxa bulshadana waxaan odhan lahaa sida aan horeyba u sheegay arrintaas in loo istaago oo ilaahay subxaana wa tacaala loogu dhowaado oo ilaahay lagu baryo oo sida practical ahaan aan u aragnay dadkii aan iimaankaba lahayn markii arrintan ay u qumeen oo qawaaniinta ay kasoo dejiyeen oo ay hirgeliyeen in la filayo inay tahay waxyaabaha loogu gargaaray oo ay nicmooyinkan ku heleen bulshada soomaaliyeed inay fadhiga ka kacdo oo arrintaa u qunto oo ay noqoto arrintaasu midda keliya oo ummaddu ay ku badbaadi karto haddii wax laga qabto waan odhan lahaa waa mahadsan tahay sheekh cabdirasaaq bal tusaale yar adiga waxaa sheegtay inaad tahay wadaad naafa ah isaga lafturkiisa hay-adaana ka shaqeynaya sidee noloshaadi ay u saamaysay oo aad uga soo gudubtay oo aad maanta u tahay sheekh diintii bartay dadkii waxbara wax u tara kaalmeeya bal tusaale yar wallahi falastinay waxa weeye horta anigu alxamdulilah mar hore iyo mar dambaba waxaad moodaa inaan xaalad caadiya ku noolahay ama ha noqoto mid ilaahay igu arsaaqay oo iimaanka iyo aaminaada ah ama ha noqoto waxyaabaha anigu aan isku dayay oo suubinayo marra ma dareemin mar hore iyo mar dambe xitaa markaan soomaaliya joogay oo arrintan hadda aan haysta aan haysanin waxaan aaminsanaa inaan waxba iga maqnayn taasna waxay ku dhacaysaa iimaanka iyo aaminaada qofka uu aaminayo ilaahay subxaana watacaala qadarta uu keenay yaraantaydii baa qur-aanka bartay culumta islaamka qaybo kamida bartay anigoo soconayo fiican haddaba waan fiicnay alxamdulilah bacdigeed intii aan sidaan ahaa ayaan culumta shareecada iyo wixii kaloo aan baran karay bartay weligay bulshaan ku dhex jiray waxbaan akriyi jiray waxbaan akrisan jiray dad baan la sheergarayn jiray waxyaalaha waaweyn oo qadaayaadka ah oo jira ama xubn ha noqoto ama dad bulsho ah oo la dhedhexaadinayo kasalan ahaan ha noqoto marka halkaan markaan imidna waaba sii wax sii sahlan baan helay marka walilahi alxamdu waxaan step step ahaan maba u dareemayo anigu inaan u soconayay markii horeba inaan vool iska ahaa weligay oo waxyaba aniga dhimanayn baan isu haystaa waa mahadsan tahay markana dhegeystaha xigaan siinaya magacaaga iyo walaal meeshaa kasoo hadlaysa
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu falastiin aad baad umahadsan tahay waa nin la yidhaahdo cabdixakiim cumar jimcaale oo ka mida dadka maraykanka ku dhaqan gaar ahaan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota sheekha waxaan rabay sheekh cabdirasaaq marka hore waan ku salaamaya kheyr allah ku siiyo taaniyan waxaan rabay inaan wax ka ogaado anigu laftirkeyga waxaan ka mid ahay dadka curyaamiinta ah oo gacan baan la-ay so waxaan rabay inaad bal faahfaahin iga siiso sida ay suuragal ku tahay qofka marka uu cusub yahay oo kale sida uu ama guri ku heli karo iyo degenaasho aada usii kartaan sida cisbitaalkiisa loogu xiri karo iyo sida xagga aqoontiisa loo dhisi karo maxaa waxyaabaha noocaasi aad kaga caawiya kartaan ha cabdixakiim ow salaanta waa kaa qaaday soo dhawa walaale aada iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan isku meel joogno oo ay easy inoo tahay inaan kulanno ama aan xiriiro ama telefonada iyo aan kala helno walaale su-aashaa jawaabteeda waa wax fudud dadkan waddankan jooga qof walba xaaladiisa isagaa u madax banaan waxaana loogu talagalay weyga u mari lahaa u mari lahaa waa iska easy qofku waddankan markuu yimaado markiiba kiis walker buu yeeshaa arrimihiisa oo dhan qaabilsan kiis walkerkaas uu leeyahay oo arrimihiisa qaabilsan ayaa la iyuu la xidhiidhayaa isagaana wax walba kala xidhiidhayaa hadday intaa kasoo harto bulshada soomaaliyeed intii xad ah waa bulsho iscaawisa informationka isa siisa oo qofka tilmaamaha uu u baahan yahay uu ka helo marka minneapolis haddaad joogto waxaan ku odhan lahaa awalan marka hore kiisookarkaaga u sheego xaaladaadoo dhan adugu gacan keliya baabad sheegatay oo inta kale haddaad ka fiican tahay waxaan umalaynayaa socod iyo waa samayn karnaa adigoon waxba fuulin waana wax easy oo aad iyo aad aad u horumarin karno waxbarashadaada caafimaadkaaga transportationkaaga la xiriirka bulshada waxoo dhan ba way fudud yihiin awalana kiisookarkaa laga bilaabayaa haddii ay kasoo hartana haddee waan wada xiriiri karnaa wixii aan information u hayno waa ku siin karaa waa mahadsan tahay ugu dambeyntii waxaan rabaa sheekh cabdirasaaq fursaddan indha adoo uga faa'iideysanayo dhalinyarada iyagoo da-yar ama ku dhashay ama ku curyaamay weli noloshooda ay bilow tahay waxbarashada aanay u dhammaystirnayn maxaa ugu baaqi lahayd in ay sameeyaan oo ay horey ugu sii wataan noloshoodii si wanaagsan oo horumar iyo mustaqbalna leh ha bismillahi raxmaan raxiim awalan horta marka hore qof kasta oo ama ha xoog ha lahaada ama yuusan lahaanin waxaa waajib ku ah marka hore oo asaasi ah inuu ilaahay subxaana watacaala uu kaashado oo iimaankiisa uu xoojiyo uuna tacliinta diinta islaamka uu ku xirmo marka hore maxaa yeelay iyadaa wax walba laga helayaa ayadaa ku hagaysa iimaankaaga iyo kalsoonidaada iyo qadarta ilaahay rumaynta aada rumaynayso baana wax kasta ugu muhiimsan taasi waa lafdhabarta koobaad midda kale waxaan ugu baaqayaa dadka disableka la yidhaahdo ama naafada aan kusoo tilmaanay ee dadka ayaa la midkiyey qofka ilaahay subxaana watacaala waa raxmaan raxiim waa raxmaan waxaa la yidhaahdaa ilaaha naxariista guud bixiya raxiimna naxariista gaar ahaaneed bini aadanka oo dhan baa naxariista aan ka sinay mid maal baa la siiyey iyo awlaad midna maal keliyaa la siiyey mid awlaad baa la siiyey qayb ka mid awlaaddii qaybna waa wa waa laga malciyey kadalika sidaas oo kale ayaa adiguna tahay awooddii qayb baa lagu siiyey qaybna way kaa macaysan tahay marka inta aad haysata ka faa'iidayso ama ku dhalo ama shil ha kugu yimaado waxaan ugu baaqayaa inay kalsooni sameeyaan inay horay u socdaan inay practical u gudbaan oo shay walba oo maskaxdooda ka guuxaya ay ku talagalaan siday u hirgelin lahaayeen waana wax lasoo ogaaday shayga ugu adag haddii aad damacdo inaad samayso oo aad ku noqoto ku noqoto ku noqoto marka daba qayb ka mid a waad samayn karnaa ugu yaraan marka saasaan ugu baaqi lahaa insha allah aada umahadsantahay sheekh cabdirasaaq adaa mudan
waa hagaakaasi waxa uu ahaa sheekh cabdirasaaq axmed cali oo ah sheekh loo yaqaano kuna sugan magaalada minneabolis ee gobolka minnesora ee dalkani maraykanka waxa uu war xubinta dhegeystaha ee barnaamijkeena waa go-aankaaga ee wicitaanka ayuuna marti noogu ahaa iyadoo falastiin axmed iimaanna ee khadka telefoonka ku wareysanaysay halkaad ka dhegeysanaysaana waa barnaamijka go-aankaaga ee v o e da
habeen wanaagsan dhegeystayaal kaad weli nagala socotaan waa v o a washington haatana waxaan soo gaarnay xubintii heesaha ama suugaanta dhegeystayaasheen waxaan usoo qabanaynaa heestii haboon iyo fanaankii cabdiqaadir jubba
cirku kacday roobkiyo saymihii ku rarna rabbi nooga shubayo rabtii ay warshiiqahay ku rushay reedaha cirku kacday roobkiyo saymihii ku rarna rabbi nooga shubayo rabtii ay warshiiqahay ku rushay reedaha aweli rogal celin kolbaas uruqansiga rankiyo kufaacada karriidaya dhinacyada aweli rogal celin kolbaas uruqansiga rankiyo kufaacada karriidaya dhinacyada sida loogu reeyan habboon ku riyaaqayo naftaad raali gelisee sida loogu reeyan habboon ku riyaaqayo naftaad raali gelisee intaan dul joogo raasadoon habboon ma rabo ruux kale haweenka roonay soo rucli ada ismigii ruuxii ahe intaan dul joogo raasaduun habboon maa rabo ruux kale haweenka roonay soo rucli ada ismigii ruuxii ahe koreys qaboogiyo reexaanud goollo dhirtu rucb magooliyo damaaska iyo doogii rasmi uu u soo baxay rasmi oo u soo baxay oo raamadka geliyo riihiyo loodoo dhalay mugti webiga jooha ridaha ay daaqaan oo raamadka geliyo riihiyo loodoo dhalay mugti webiga jooha ridaha ay daaqaan sida loogu reeyaan habboon ku riyaaqayo naftaad raali keenisee sida loogu reeyaan habboon ku riyaaqayo adaa ii rafiiqee intaan dul joogo raasadoon habboon ma rabo haruun kale dacad kaaroonay soo rucday ada rasmigii ruuxee ahaye arrintan dul joogo raas aadu habboon ma raabo ruux kale dacad kaaroonay soo rucday waa tahay haatanna warbixintii magaalada muqdisho ballaan dib ugu noqonee dhallinyarada naafada ah ee magaalada muqdisho ayaa iyaguna la kulma dhibaato ay kala mid yihiin kuwa kale ee iyaguna ku nool deegaanada soomaalidu ay degto wariyaha v o eda magaalada muqdisho axmed xasan colaad ayaa warbixintan ku eegaya nolosha nin dhallinyaro ah oo aragga iyo labada gacmoodba ku waayay dagaaladii ka dhacay soomaaliya dadka naafada ah ama aragga aan lahayn ee ku nool magaalada muqdisho ayaa isugu jira dad waxbartay iyo kuwa aan waxbaran waxayna inta badan aaminsan yihiin in la xaqiray xaqii ay ku dhex lahaayeen bulshada ama dowladda dhexe ee soomaaliya balse waxaa ku jira kuwa waxbartay oo aaminsan in ay ka waxtar badan yihiin dadka lixaadooda ay kaamilka tahay cali aadan cismaan waa nin aan haysan aragga indhaha iyo gacmaha labadaba waana nin ku dhex jira da-da sodomeeyada wuxuuna ku nool yahay magaalada muqdisho wuxuuna ka hadlayaa xilligii ay ku dhacday masiibadan runtii eh, waxay ahayd sanadka kun sagaal boqol sagaashan iyo labadii meelahaas qiyaastii waxaana ahayd qarax maaragtay ii helay oo igu dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan qarax miino oo ahaa markaa anikoo badan oo dhowr eh, oo ciyaal ah ayaa ayaa lagu dheedheelayo qaxyada ee dalka ka dhacay burburkii maaragtay dowladii soomaaliyeed deegaanka beledweynena wuxuu ahay meelaha ugu maaragtay ciidan badan oo ciidamada dowladda maxamed siyaad militariga uu degnaa xerooyinkii iyo xaradii lamagalay agagaareyda ayay ahayd wallaahi qof kastoo dee dhaawac ku dhaco xanuunka dareemi karta waa ognahay laakiin alxamdulilah intaasoo xanuun iyo dhib ah waan ilaahay baa iga sabirsiyo niyo fiican iyo maaragtay waxaan ka- ka qaaday iyo ad adkeysi waayo markay balaayo kugu dhacdo allah ayaa looga mahad celiyaa sidoo kale cali aadan waxa uu sharxayaa dhaawicii gaaray kadib sida ay noloshiisu ay noqotay wallaahi caafimaad iyo nolol iyo waxbarasho horta alla subxaana watacaala ka sokow dee minin caruuran oo ahay markaas waalidkiigana waa ila noolaayeen oo waa ii noolaayeen maasha allah way joogeen dee intii caafimaadkiigana uun waa bogsaday muddo koobanaad ee saddex bilood ah uun isbitaalka beledweyne jiifay kadib waxaa usoo wareegay magaalada anteen muqdisho adigu uun kadib dugsiga qur-aanka iyo magaalan iska ma helin horta iskool asaasiya laakiin tababaro iyo barnaamijyahaas aan maaragtay lagala raadi kadibna waxaaba xibin ka noqdo ilaahay ii fududeeyey maaragtay inaan bulshadii dib ugu soo noqdo noqdo maaragtay nin bulshadii oo ka muuqdo una ololeeya dadka aragga laal oo maaragtay nuuciisa oo maaragtay guryaha iyo meelaha ku jiro aniga waa ka badbaaday runtii inaan noqdo nin ka niyad jabsan maaragtay dhibaatada ku dhacday waxaan noqday nin ku sabarsan taasna alla subxaana wa tacaala maaragtay ugu mahad celinaa cali aadan cismaan hadda waa nin u ololeeya dadka naafada ah wuxuuna igaga warramay sida uu u isticmaalo teleefoonka ama cunto cunidda xilliga oo uu wax cunayo maasha allah waa maasan tahay eh, axmed runtii eh, soomaalida waxay tiraa horta nin tuur leh soo u seexda asaa yaqaano marka allah meel ku tirana dee meelba kugu maaragtay furaa Eh, horta waxa fiicneed anoo de wax qoraa mashiin haayo ama bo mashiin wax ku qoraa inay aragtid warka cunista iyo maaragtay telefoonada iyo adeegsigeeda qofka ka kaalmeyso ma jirto horta runteeda ku sheego oo waxa aniga qabsado waaye midda kale ee, maaragtay hadday noqoto ee, midaan haddii ii sheegto ee, see maaragta ku qabataane si hadda ii fudud waa aniga laakiin adi haddaa aragtid kugu culus bal noo sharax marka een, sida aad ama taleefon ugu hadashid ama wax u cuntid oo kale Ee, axmed horta telefoonka hadda isticmaalo waa telefoon cod leh telefoonka hadda waa telefoon cod leh sidaa maqlaysaba waana telefoon maaragtay ii sahla in qoftii soo wacdo kale hadday noqoto maaragtay u v c ga hadday noqoto maaragtay ah, inaan qofka waco inta iyo wada sahlaa diristiisana dadka qaar macarabka ay yiraan laka weelka marka adigu waa dirsadaa un wax ani oo maamusho qof ii maamusho ma lahan cali aadan cismaan hadda waa nin xaas leh iyo saddex caruura waxaana wax ka weydiiyey marka uu gelayo guurka dooqiisa nuuca uu hablaha ka jeclaan lahaa wallahi waa su-aal maaragtay muhiimadeeda iskale waaye horta noo guursado dhinacaas la oo maaragtay caruur la maaragtay hadda odaya isku malaynaya nin dhalinyara isku malaynayn marka taasna waa qof kasta uun dooqeeda waa dadka caadiga maaragtay si u leeyihiin ay u leeyihin nin kastoo layga badiyo barnaamijyaas da- dadka caadiga ah oo qofta araggeeda qabto maaragtay eh lixdeeda lacadood ilaahay u dhamaystiray iyo qofta aragga laale waa isku dabci waa isku maaragtay dabeecad waa isku maaragtay ii sheeg dooq wax kala bedelan inay jiraan ayaan aaminsanahay si kastaba ha ahaatee dadkani naafada ah ee ku nool magaalada muqdisho ayaa intooda badan haysan wax daryeel ah balse kuwooda waxbartay ayaa aaminsan in dowladdii dhexe aysan ka haysan wax shaqo ah taasna ay dowladdu ay ku eedeynayaan in ay ku xaqirayso in ay shaqooyin ay siiso si noloshooda ay wax uga beddelaan axmed xasan colaad v o a muqdisho
waa gartay warbixintii axmed xasan colaad iyo muqdisho dhegeystayaal haatanna waa xubintii maxaa maskaxdaada ka guuxay oo alaaba dhegeystayaasha ay noogu soo gudbiyeen hadba waxa maskaxdooda ka guuxay
magacayga waa faadumo cabdilaahi yuusuf waxaan joogaa magaalada kismaayo maskaxdeeda waxaa ka guuraya inaan horumar gaarno dowlad aan helno ee waxbarasho caafimaad saqaad ee isbitaallo intaasba waxaa waxay ka mid wax maskaxdeeda ka guu- ka guuxaayo dowlad inaan helnay nabad dowlad federaal oo kumeel gaar dowladda federaalka aan kumeel gaarka aan ahayn intaas oo dhan aa maskaxdeeda ka guuriyay
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaal sandheere Eh, waxaa la dhahaa maxamed abshir waxaan deganaa minneapolis waxaan ka tirirsanahay hay-adda rajqa foundation En, oo naafada soomaaliyeed gargaarka naafada soomaaliyeed walaal en, waxa aan aan niyadeyda mataqaana ay ka guuxayo waxa weeye qof kastoo soomaaliya eh, afarta wadan oo aan deganahay oo ku yaala geeska africa tuulo walba magaalo walba in insha allah waxqabadkeena laga arki doono haddii ilaaha hidmo waxaana aan ku boorinaya soomaali meel walbay joogto inay nagala qayb galaan gacmooda jirbay walaal wax ku gooyaan
waa tahay intaasina aynu ku dhaafno maxaa maskaxdaadu ka guuxaya iyo qaar ka mida dhegeystayaasha v o e-da ee meelo kala duwan Een, maxamed ibraahim cali waa kuu jeedaa warqadihii ayaad kala shaandheynaysaa dabcan Haye.
maxaa noo xiga En, sahraay en, dhegeystayaasha waxaan isku daynaa in barnaamijkan aan heesaha ay uga bogtaan oo waa barnaamij dhalinyaro oo wacyigelin ah Mhm.
marka dhinaca baashaalka iyo heesahana waa inaan xoogga saarnaa oo dee war adag ama dhibaato inaan ka leexano xoogaa dadka Aha.
maskaxdooda ay degto dhalinyarada ay arkaan waa ay runtaa dhahaan.
weliba muusigii ugu dambeeyey iyo Kii ugu codadkii dambe- dhallinyarada yaryareed iyo alaab dadka ruxaysa jaceylkaan faafinayna haddana heestii waa suleeqo iyo fanaanadii hodan cabdiraxmaan iyo cabdixamiid
suuradaada wacaaniyo dhexda soo hanee qoran socodka dhaqaaqda qalbigayga saahadle suuradaada wacaaniyo dhexda soo hanee qoran socodka dhaqaaqda qalbigayga saahadle
baby. Somali inaad tahay saxariga masaare soo dhawow suleeqay adigan ku sugahay soo dhawow suleeqay adigan ku sugahay soomaali inaad tahay saxariga masaare soo dhawow suleeqay adigan ku sugahay soo dhawow suleeqay adigan ku sugahay
waa tahay codadkaasi baxsan cabdi xamiid iyo fanaanada hodan cabdiraxmaan dheere iyo heeskoodu saleekho ayaan gebi ahaanba idaacaddii habeennimo ee waa barnaamijka go-aankaaga kusoo afmeeraynaa maxamuud ibraahim cali iyo sahre cabdi axmed buux idin leeyin intaynu mar kale kulmi doono nabadgelyo
Somali inaad tahay saxariga masaare soo dhawow qalbiyo amba waan ku sugahay soo dhawow macaano amba waan ku sugahay sirtiyaan qarsanaayo sidii beerkuu rabay satirkaysiyo sii dayni maaye sirtiyaan qarsanaayo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.